Shirkadda nadaafadda Effie ee gobolka Banaadir ayaa magaalada Muqdisho ka samaysay olole nadaafadeed oo lagu soo celinayo bilicda caasimadda. Degmooyinka laga sameeyay ololahan ayaa waxaa ka mid ah Boondere iyo Shebis oo ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir. Maxamed Xussein Xasan Xuluko maamulaha shirkadda Effie ayaa ka warbixiyay ololahan.
بعد mahadnaq dabadeed waxaan rabaa inaan ka hadlo ololihii maalmahan iyo shaqadii waajibaad aan wadnay nadaafadda bilic soo celinta caasimadda caawa waxaan taaganahay inaan ka shaqeyno alta jubba sidoo kale waxaan ka shaqeynaa wadada janaal daa'uud maalmahan dhan waxaan ku guda jirnay guud ahaan degmooyinka toddobiyo tobanka degmo caasimadda inaan ka shaqeyno nadaafadeeda ma ahan ololo iyo kaambeyno aan wadno waa shaqo joogto ah annagoo fulihayno waajibaadkii iyo amarkii ka soo baxa maayarka duqa magaalada madaale sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahad celiyo guud ahaan bulshada soomaaliyeed iyo guddoomiyaasha degmooyinka oo shaqo joogtaa nagala wado inaan shaqadan joogteenno fulino caasimadda bilicdeedii iyo horumarkeeda nadaafadeed mar mar labaad iyo mar saddexaad waxaan u celiyaa u mahad celinayaa bulshada soomaaliyeed oo nagala qayb qaadatay inay nagala shaqayso nadaafadda caasimadda Ololahan laga sameeyay gobolka Banaadir ayaa door muhiim ah ka qaadanaya nadaafadda iyo bilic soo celinta caasimadda Soomaaliya.